waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida microfoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya kana soo diray magaalada london wariyaha v o a ridwan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o e da ee magaalada london waxaana barnaamijka aanu uga hadli doonaa dhibaatooyinka xoogga badan ee ka dhalan kara roobabka iyo daadadka loo yaqaano elniino oo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiguba ay ka digayaan qaramada midoobey waxa ay sheegtay in dhibaatooyin baaxad weyn ay dhalan karaan inta u dhaxaysa bilaha oktoobar iyo diseembar ee sannadkan haddii aan laga hortegin waxaana daadadka iyo roobabka elniino ay saamayn ku yeelan karaan inta u dhaxaysa shan boqol oo kun ilaa sagaal boqol oo kun oo qof oo soomaali ah gaar ahaan dadka dega agagaarka webiyada shabeelle iyo jubba barnaamijka waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya mudane cismaan maxamed cabdi oo loo yaqaano cismaan daallo marka hore soo dhawow wasiir aada iyo aad ayaan ugu dhowahay waana mahadsan tahay ridwan waxaa jira dabcan in wasaarado loo xil saaray oo guddi farsamo ahaan loogu talagalay inay u kura galaan xogna ka keenaan guud ahaan gobollada dalka soomaaliya ee laga cabsi qabo inay waxyeelada fatahadaha iyo roobabka elniino ay saameyn ku yeeshaan wasaaradda caafimaadkuna waxa ay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee arrimahan hadda lugta xoogan ku leh maxay yihiin marka xogaha ilaa iyo hadda aada hesheen ee ku saabsan dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabkan
bismillahi raxmaan raxiim aad aad uga mahadsan tahay dhibaatadan waa dhibaato kusoo wajahan haddana ka bilaabatay dalka soomaaliya qeybo kala gedisan muddo dheerna waa laga digayey sida maxay ahtay xogta iyo saalaasha ay sheegaysay sidaas darteed golaha wasiirada go-aan ay soo saareen oo lagu magacaabay guddi farsamo oo ay ka kooban yihiin wasaaradda caafimaadka wasaaradda howlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradahaas oo dhan waxaa loo xilsaaray iyagoo taageero ka helaya dhammaan madaxda qaranka dhan maxay ahtay in arrintaas iyada ay la socdaan dhibaatooyinka ka dhalan kara oo ah barakac maxay ahtay oo ah caafimaad daro sida maleriyada inay ka dilaacdo oo kale sida shuun biyoodka inuu ka dilaaco oo kale wasaarad walba marka qaybta kaga aadan inay qabato wasaaradda caafimaadkana waxay u diyaargarowday qaybtii kaga aadaneed haddii waxyaabaha kolley hadda way bilowdeen dhibaatadii way bilaabatay wasaaradda caafimaadkana waxay u diyaargarowday qaybtii kaga aadaneed arrimaha caafimaadka dhibaatadaas baaxadda leh ee ummadda soomaaliyeed aan ulahayn maxay ahaydtay awood iyo maxay ahaydtay aan ulahayn difaac badan aan ulahayn haddana sidii looga hortegi lahaana ay aada u dhib badan tahay laakiin waxay yimaada in ummadda soomaaliyeed dhinaca caafimaadka aan ka siino gargaar aada u wanaagsan ayaan u diyaargarownay wasaaradda caafimaadkana diyaar ayay u tahay wasaaradaha kale saas oo kale ayaan rajaynaya iyagu inay diyaar u yihiin waa gartay wasiir dhibaatooyin marka ma jiraan ilaa iyo hadda ay dadku la kulmeen oo fatahaadaha ama roobabka elniino ay sababeen
dabcan haddii fatahaad ay dhacdo qofka horta hoygiisu ka barakacayaa way jirtaa barakac ayaa jira hadduu ka barakaco dama haddana meeshii biyo iyo daad yimaado waxaa imaanaya malaria kanaaca ayaa dilaacaysa iyagana haddii qofka haddana uu barakaco oo maxay ahtay isbedel biyaha iyo cabitaanka waxbaa isbedelaya shuwan biyood ayaa laga yaabaa inuu dhaco intaasoo dhan ayaa ayaa dhici karaa haddana kolley barakaci waaba dhacay kanaacadii way jirtaa ilaa iyo hadda weli shuwan biyoodkii maan marin laakiin barakaca iyo intaba balaariyada iyo kanaacada way jiraan oo biyaha keenaya marka maxay ahtay hadda dhibaatooyinka aan hadda aan aragno waa intaas waa gartay laakiin dabcan sida qaramada midoobeyba ay horey u sheegtay bilaha oktoobar ilaa diseembar ayaa la filayaa in dhibaatooyinka ay soo shaacbixi karaan elniino ay dadka ku keeni karaan marka muxuu yahay qorshaha hadda dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee ku wajahan sidii dhibaatadan intii aanay xooggeedu maaragtay soo bixin wax looga qaban lahaa horta dhibaatada xoogeeda sida la sheegay aada sheegayso waa sax waa la filayaa dabaylaha iyo roobabka waxaa dheer oo la filaya waxaa kamid ah daadad xoog leh inay ka yimaadaan dhinaca dawladda andariska aan nahay ee etoobiya daadadkaas inay soo gaaraan dalkeena oo maxay ahaytoyna waa waa la filayaa roobabka iyo dabaylaha iswatana waa la filayaa ilaa december lama qiyaasi karo marka meesha ay ku dhammaanayso iyo dhibaatada baaxadda inta la ekaan karto wax hadda lasii qiyaasi kara ma aha laakiin markii hore waxaa la qiyaasayay meelaha webiyada ayaa la qiyaasayay marka webiyada keliya ma aha waxaa cabsi weyn laga qabaa meel aan webiyada gobo gobollo aan marin webiyada inay yimaadaan daadad kasoo rogmaday dalalka dariska kasoo rogmaday inay yimaadaan si hadda ugu dambayso kale iyadana bari ayaa waxaa ka dhacda dabaylo ayaa ka dhacay waad la socotaan marka waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan dagaalada iyo colaadaha ay ragaadiyeen in uu ilaahay yani yasiro oo fududeeyo sida ka sahlan ilahay kaligaa rajaynaynaa laakiin dhibaatada baaxadeeda way ballaaran tahay muddada ay soconayso way dheer tahay adkaysigeeda iyo tahay dalkeenu waa waa aada u yaryahay dawladeena iyo maxay waa dawladda hadda soo kacaysa soo kabanaysa ayaan nahay marka insha allahu laakiin diyaargarow baaxad leh oo wasaaradda caafimaadku ay samaysay ayaa jira kaasna hadeertaan ayaan maxay ahayd hawsheedii wadnaa waxaan samaynay wasaaradda wasiirka caafimaadka oo wafdi hogaaminaysa waxay booqatay oo ay kamid ahayd ra-isul wasaare ku-xigeenkana uu la socday beledweyne ay jireen ayay tageen iyagoo weliba daawooyin qaar siiyey isla haddana mar labaad wasiiradda waxay booqatay gobolka bay iyadoo sii geeyay daawooyin waxaan ugu talagalnay gobol walba in lasii geeyo daawooyinkii iyo maxay xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhammaantood alarmin ayay ku jiraan marka wasaaradda caafimaadka waa u diyaar garowday annagoo kaashanayna ayadaa qaramada midoobay w h o iyo unicef iyo ol annagoo kaashanayna insha allahu waxaan rajaynaynaa in xaaladda caafimaadka inaan gacanta aan si fiican ugu dhigno guddiga la saaray dawladda ay u saartayna hadda waad dareemi kartaa muhiimada gaarka ah dawladda soomaaliya ay siiso dhammaan madaxda qaranka oo dhan ayaana isha ku haysa arrintaas iyada ah waxaana rajaynayaa in ilaahay uu naga yasiro waa gartay waxaad sheegtay inaad la kaashanaysaan hay-adaha caalamiga ah dee mar haddii dawladda soomaaliya aanay ku fillayn dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan marka ma rajaynaysaan in kaalmadaas ama gurmadkaas uu noqdo mid la taaban karo oo maaragtay dee haddaba loo baahan yahay inay dawladdu hesho dadkaasna ay ay ay ay maaragtay ku badbaadi karaan dhibaatada soo food saaraysa marka la ego horta dhibaato kasta oo dhacda qofka bini aadamka ah ilaahay iyo unbaa kaafin karay inuu xor u noolaado oo gurigiisa ku noolaado isaga in maaragtay uu ismaamulo ayunba horta baahida kaga bixi karaa qof soo barakacay oo gurigiisa kasoo barakacay oo xoolihiisa kasoo barakacay ma heli karo sidii uu rabay oo boqol kiiba boqol ah laakiin waxaan ku dadaalaynaa qofka soomaaliyeed ee dhibaatadaas yani saamaysa inuu helo caafimaad inuu helo hoy inuu helo maxay ahaytay amni inuu helo intaasoo dhan dawladda soomaaliya diyaar ayay u tahay hay-adahaas nakaalmeeyana waxaan rajaynaynaa iyaguna diyaargarowgooda muxuma waktiga alarmiga iyo ay bixinayeen iyo ay ay ku jireen qayladhaantana ma dhoweyn iyaguna waana barbartaagan yihiin haddee intaasoo sanaba waxaana soo barbartaagnaa hay-adaha qaramada midoobey waana soo barbartaagnaayeen waxaana rajaynaynaa in sanadkan dhibaatadan dhacdayna inay kasii wanaagsan u garab istaagaan ummadda soomaaliyeedna waa waan ka rajaynaynaa waa gartay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii ayaa dabcan fatahaado noocan oo kale ay dhaceen sida warbixinadu ay tilmaamayaan horeyna waxa ay u sheegayaan hay-adaha dhinaca saadaasha in dadka ku nool webiyada jubbooyinka iyo shabeelle oo kale inay saameyn aada u xoogan soo gaari karto qiyaasta la qiyaasaayana waxay gaaraysaa ilaa shan boqol oo kun ilaa sagaal boqol oo kun oo qof oo soomaali ah dabcan adiguna waxaad noo sheegtay in ay suuragal tahayba in daadad ay ka yimaadaan dalalka dariska taas oo micnaheedu uu yahay in tirada ay kor usii kordhi karto ama tiradu ay badan karto marka degniinaha ay dawladdu u jeedinaysa dadka ilaa intee ayay la egyihiin
waad dareemi kartaa de shirkii dhammaa ee golaha wasiirada ayaa looga dhigay ajende gaara looga hadla arrintan ilaa iyo heer maxay ahayd wasiirada maxay ahayd ra-isul wasaare ku-xigeenka wafdi u hogaaminaya gobolada qaar ay gaareen gobolada soo gobolada soo socdana insha allahu ay maalmaha soo socda ay gaari doonaan annagana wasaaradda caafimaadka haddaan nahay duulimaadyo oo daawooyin lagu gaarsiinayo gobollada dalka ayaa bilaabanaya insha allahu wiigan de waad dareemi kartaa marka ahmiyadda ummadda soomaaliyeedna de wacyigelinta telefishinka waxaa fadhiyey jimcahan hadda jimcihii ka horeeyey wasiirka caafimaadka ayaa fadhiyey oo uga digay shacbiga soomaaliyeed dhibaatadiisa dhibaatada ka socotaana ilaahay anaga hayo laakiin digniin iyo maxay wacyigelinba ka samaysay haddana wasaaradda caafimaadka mar kasta diyaar ayay u tahay wacyigelintaas waana wadnaa dowladda soomaaliyeed oo dhanna way ku jihaysan tahay arrintaas iyada ah guddi farsamadi loo saarayna haddee waaba guddigaas ayaa lagula xisaabtamaya xaaladaas meel kasta ay marayso hadday tahay wacyigelinta hadday tahay kahortaga hadday tahay ugurmashada maxay ahayd dhibaatooyinkaas iyo la xiriirin maxay ahayd hay-adaha qaramada midoobe ee howlahaas ku howlan dhammaan guddigaas ayaa ayaa ku howlan wasaaraddeena caafimaadkana waxay ka tahay qayb muhiim ah ayay ka tahay guddigaas farsamada waa gartay marka daawooyinka aad doonaysaan inaad gaadhsiisaan dadka tirada dadka ay ku filaan karto ma qiyaasteen de waxaan filayaa inaydan heli karin daawo ku filan dadkan faraha badan ee dhibaatooyinka ay soo food saari karaan maya wa waan rajaynaynaa inaan helno daawo ku filan maxaa yeelay daawada waxa waxa waxay waxay ka imaanaysaa w h o na way ka imaanaysaa annaga laftirkeena daawooyin oo deeqa aan haysanno oo ayaa jira wasaaradda caafimaadku ay gobolada hadda gaarsiinayso horeyna u gaarsiisay waxaana rajaynaynaa in ay nagu filaadaan maxay ahatay daawooyinka aan haysanin kuwaan heli doonaba way nagu filaan doonaan sida aan rajada ka qabno waa gartay adeegyada caafimaadka soomaaliya aaday u liitaan marka ma laga yaabaa in laftirkooda ay qayb ka noqdaan in baaxadda dadka saameynta ay ku yeelanayaan roobabkan inaan waxba laga qaban karin maya waxqabashada horta waa meesheeda maxay ahatay waxba lagama qaban karo lama dhihi maxaa yeelay waan ka qaban karnaa waa yani tabarteenu intay la eg tahayba inaan saarno xooga waa run caafimaadka shaqaalaha caafimaadku waa nagu yaryahay oo insha allah waxaan rajaynaynaa in shaqaalaha caafimaadku ay ay bataan maxay ahatay xarumaha caafimaadku way nagu yaryihiin oo waxaan rajaynaynaa inay bataan marka intaas wasaaradda caafimaadku hadda dadaal ayay ugu jirtaa oo waxaan rabaa inaan soo saarno xirfadlayaal caafimaad oo ku filan dalka oo dhan gobolada ayaan ka keena dhalinyaro la tababarayo oo hadda tababaro u socda oo ku jira maxay ahatay gabdho iyo wiilalba kale leh intaasoo dhanna waxaan ku kordhinaynaa xirfadlayaasha caafimaadka dalka in ay soo bataan ee wasaaradda caafimaadka hogan leedahay hase ahaatee dhibaatadan waan ku filannahay waana ku filaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waa waana mahadsan tahay aada iyo aad baa umahadsan tahay wasiir cismaan daalo
waayahay waan aadaa umahadsan tahay shacbiga soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay isu kaalmeeyaan isu gargaaraan isu gurmadaan oo aan shisheeyo keliya aanan waxba ka dhowrin iyagana waan ugu baaqayaa aadaan kugu mahadcelinaya dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabka iyo daadadka el nino ee laga cabsi qaba inay ku dhuftaan dhul ballaaran oo ka tirsan dalka soomaaliya waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya mudane cismaan maxamed cabdi oo loo yaqaano cismaan daalo inta mar kale aynu barnaamij noocan oo kalea ku kulmi doonno nabadgelyo
barnaamijka martida mikrofonkana waxaa inoo soo diyaariyey inoola socotiinayey wariyaha v o e da london ridwan xaaji cabdiweli halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o e washington